erebixin ku saabsan qofka ardayga cusub ah buuggan waxaa loogu talagalay qofka baranaya afka swedishka wuxuu quseeyaa qofka aan fahmin macnaha ereyada badankooda markaasna waxaa loo baahanya inuu kadab yidhaahdo waxyaabaha swedishka isida loogu dhawaaqo iyo sidaas si la-eg qofka xoogaa yar swedishka garanaya islamarkaasna ay dhibayso akhriska ama qoriddu sidoo kale waxaa loogu talagalay qofka aan afkiisa hooyo ama qorin ama aan akhrin inuu ka faa'iidaysto cd-gan waxyaabaha ku qoran buugga ku jira oo dhan kulli waxaad ka maqli doontaa cd-ga dhinaca geeskana waxaa ku qoran macnaha calaamado kutusaya sida aad u isticmaalaysid iyo qaabkii kuwaasoo macnaha ay ku kala qoran yihiin cd-ga nambarkiisa inuu yahay koowaad ilaa lix iyo labaatanaad sidaas si la-eg waxaad ku samaysan kartaa oo cd-gan ku maqli kartaa kombyuutarka caadiga haddiise aad leedahay xataa kombyuutaradan yarka gacanta lagu qaato waxaa suuragal ku ah inaad ku dhegeysatid waxyaabaha lagu dhegeysan karo cd-ga nooc doon ha ahaado badanka waxaa haboon mar walba inaad dhegeysatid tusaale ahaan markaa baska raacayso oo kale marka aad lugeynayso iska lagu baxsanayso markaad raashinka karinayso iyo markaad guriga nadaafineysaba mar walbo aad dhegaysato macnaha aad maqal ka badsato waxaa kuu fuudaanaysaa inuu kuu fuudaado dhawaaqi ama dhihidi marka aad maqashid kelmaddan odhanaysa say after taasoo micnaheedu yahay iga daba dheh waxaa muhiima waxaa muhiima waxaa imaanaya mar kasta xoogaa joogs yar hakad yar ayaa imaanaya markaas waa inaad ka daba tiraada adigoo xoog u odhanaya xoog u dhawaaqaya kumana filna inaad tiraahdid mar keliya laba mar keliya saddex mar oo keliya waa inaad tirahdaa ugu yaraan ka daba tiraahdaa amaad ku celcelisaa labaatan mar konton mar haddiiba loo baahdo amaba boqol mar si aad dhawaaqi dhabtaa u keento isticmaal bowska meesha georgiska hakiska isticmaal cd-ga cd kan ciyaaraya cd-ga macnaha ka hadal siinaya lagu dhegeysto ama kombyuutarkaba haddiina waxaad u baahan tahay markaas inaad wakti yar qaadatid ama ka yara fikirtid oo kale waa ku yara nasan kartaa marka aad maqashid lisna waxaa loo baahan yahay ma imaanayso wax la yidhahdo kale go ma imaanayso waxaa iska daba erey walba waxaa ka daba imaanaya micnihiisii waa inaad dhegaysataa oo fahantaa markaas waxaa kaloo jira muraayad yar waxaa jirta muraayad yar oo dhinaca ah buugga dhinaciisa ah waxaana isticmaali kartaa marka aad isticmaalaysa xarfaha ku dhawaaqooda taas micneed wuxuu yahay afka qaabka uga dhawaajinaysa ama qaabka u dhawaaqayso calaamadahan badankooda aad u jeedid oo kale waxay ku tusayaan kuu fudaynayaan inta badan oo kale wax yidhahdaan waa faasid waa jawaabtii saxda ahayd waxayna ka helaysaa buugga qaybtiisa dambe ayaad ka helaysaa haddaan soo gaarna qaybta diyaaloga ama habka dhawaaqa waxaa arkaysaa waxa ugu xiisaha badan waxay tahay inaa isku mar aad ardayda kale macnaha ardada asxaabta tihiin oo kale aad tareeninka isla samaysaan isla tababarka isla samaysaan haddiise aad keliga adigu wax dhiganayso ama keliga wax baranayso waxaa jiro xataa jid gooniya loogu talagalay waxaana waxaana maqlaysaa qof dhawaaqaya oo hadlaysa aad uga daba tiraadid markaad u baahato inaad hakiso ama arrintu sheekadu badato waxaad u baahanta inaad riixdo batanka loogu talagalay hakadka inta u baahan tahana hadal yeeriska marka lasoo gaaro digtana marka yeeriska lasoo gaaro isku day inaad baratid adoon macnaha korka ka qaybtid oo kale waana muhiim qaabka dhawaaqa ama qaabku isu raacayo kale dhawaaqa inaad dhegeysatid heesaha marka heesaha lasoo gaaro kale songana waxaa muhiima isku day inaad heesta si aad ka daba qaada ka daba tiraahdid ilaa xataa haddii loo baahdoo kale sida ugu wanaagsan ilaa muusiga xataa maqalkiisa wuxuu dhan inaad si fiican uga daba tiraad exactly sida loo dhahay dhawaaqa qaabkii inaad uga daba tiraad sida ugu macquulsan ama ugu dhow sweden sida waddamada kale waxaa looga hadlaa lahajado kala duwan dadka ka hadli doona halkan cd-gan waa waxawaay waxay wadada yitoboori ku nool macnaha waa yitoboori laakiin waxaan isku dayaynaa inaan ku hadalno afka saxa ee swedishka afka saxa ee dhexdhexaadka ee qoran inaan ku hadalno ayaan isku dayaynaa bilowga waxaa suuragala inay arrintu kugu cuslaato fahanka sidaa qaabkaad ula shaqayn lahayd buugga sidaa darteed ayaan u ogolaaday dad kala duwan ama ka codsay dad kala duwan oo luqado kala duwan ku hadla sida afkaaga hooyo kale inay turjumaan ama afkaaga hooyo kugu sheegaan waxaad ka dhagaysan kartaa websiteka ama hemsidaha laga helo ama boggana laga helo kaasoo ah wa wa wa universis s a waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontid afkaaga haddii aadan helinna aad ka heli weydo afkaaga waadnala soo xiriiri kartaa waxaan isku dayayaa markaas kadib inaan kuu helo afkaaga hooyo in lagugu turjumo waxaan kuu rajaynayaa nasiib wanaagsan barasho afka swedishka iyo tobori voren labada kun iyo ko tobankii yuno brenby